wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee caawa ah oo aan idinku hayo msemayo caawe jiramjamjamahana laine mabajine qaado jaljalay laabtay bambamajine weynaabtay dhinaciga jorso jam waa abwaanka caanka ah iyo fanaanka wada socda ee mustafa shaacilmi oo caawa nagula caweynaya barnaamijka caweyska washington abwaan mustafe oo ku faraxsana marka ugu horeysa in barnaamijkan caweyska washington aada caawa nagala qeybgelaysid kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington marar badan ayaa laga yaabaa in lagu weydiiyey ama lagu waraystay islamarkaana lagu weydiiyey su-aalo badan oo ku saabsan fankaaga iyo noloshaada oo aad mar horeba ka jawaabtay su-aalo laga yaabo in caawa aan ku weydiin lahaa hase ahaatee waxaan rabaa inaan toos u abbaaro su-aalo koo kooban oo aan caawa raba inaan ku weydiiyo marka ugu horeysa waxaad iigu bilowdaa jacayl iyo waxa aad ka tiri haystii jacayl oo dhan u qaadatay anaan sameeyo si kasta haddii la yeelay gabar walba waa bidni meeshay ka burxan inaan kasoo qaadan gabar baan dul saaray waa jacayl baan matariyay jacayl anigu jacaylada runta ruma waa weyn iguma dhicina waayo naagtan jeclaadada horaa ka guursan jiray laakiin waxaan heesta ugu daraayo ugu mucjiso badan oo hadda raabkaan ku jirno aan ku tarmiya hadda waxay ahayd cashiqu sabee ma leh sakati iyo xishood ma leh waan soo socdaa iyo isig iyo dhowr ma leh sidadar iyo ug ma leh hadda tiyow soonsado sinka kaaga talayaa xasan maxamed sibanay sikaliyo maraarlaay sidxii cadceedo caadka midabasiisaay ama sigal galbeedo saadaashi roobkaay sadankan hablaha jire saamigii horeo tegay sidii aniga ila tahay kulama samayo saasi hooyo abaad saankeedii leedahay sirgooyii maryameley saylixi suuradbeyley soo jeetaada caliley sanqaroorkataaley simigaa hibaaley indhihiis caliyaley shamsanyaday afkeeley tibasaydin caliley sakaakii gaduudiyo shamsocdar gacmeeley siijeedkiina kuumiyo salkii saylid cigeeley sabarkii mandheerley xakiimadsigii hidiiley kubka siban dareesley sankaad aaminaaley saxan saax wanaagley cayaartii safiyaley sawdkii magooley soomaalinimadiyo ku safeey wadaniimo sahriya faadumaaley dabeecaduna waa sabir qamar iyo sabi cabar marwalgu sargooye ninka calafka siiyow sabadana abgeysili wasocoo kamaan hadin bay sideetan dhaaftee sagaashan dhaaftee ilkaheedu siimaan sanatiro ugama tago sabab iyago mooye si kaleeto kama dhaco heysii idaacad lagama duubin sida gabayoo kale dheeraatay markaasa qof gabar walba aniga hayga reebi aniga hayga reebi walalo igu dar igu dar mi maqlaysaa si fiican si fiican a gabar meeshay ka burxaneed baan gabar gabar kala saaray andaas macnaha gabar cashir saasulahimayna ada gabar yaroo xaafadeena xaafadeena kamid aheed oo marka adeer ma hayi heesi maadi heesi heesi adeer ma mustafa macaisa mustafa maxii tiri marka adeer lama oran jirin ean yar baan ahaya marka hadal badan hadal badan ay igu tireen baa ilaahay amuurti heesa bilaabay markaasaa qalab arrintaan igu soo tiri dabadaa mar qabtaba ama laga yaabay adaa loo codki waa dheer yaa layiri ma samayn kariyo hadeer waa gabadha kale noqotay ay fogaatay gabartiina magac baa yeelatayoo reer boosaasood ay eede muxuu ahaa ii sheegeen markii aniga asaagu aan ayno muxuu ahay socodkii nabadda yaan ilaa boosaaso tagnay jabuutan ka soo kaceeyey xamaraan keenay kismaagaan tukuuf tagnay aniga asiga baxsan iyo muxuu ahay ragga sagaashan wax maana ahayn oon socodkii nabad weli walba gabayaan ka telinaynay ilaa markii dambena waan soo noqonay xamaraan marnay ilaa boosaasaan soconay waan soo noqonay waxaa namid maxaa hijaari waa saaro tagnay barcaha adigoo tag baa yidhi wuxuu ahaa de soomaalida xagga sida xagga lagama ogole halkaas aan naga soo laabanay imika marka waa waa waa soo shaqeynay marka waa soo shaqeynay waaya waxaad iga warantaa heese jacayla ayaad samaysay oo fanaaniin waaweyn oo waa beri ka tirsanaa allahu yarxam oo qaarkood dhinteen ay qaadeen baad tirisay heesahaasi ma jacaylku soo mar aad ka tirisay mise fanaanaa kuula yimid mise bulshada guud aad cabiraysay maxay ahaayeen
bulshada guud jacayl oo dhan waa runka haddii jacayl soo maro wixii wax jeclaad oo dhan ba sida laaban loosaa dabayluulayaana yalaydhaa saqaaladgooda riwaayada ku jirtay waxuu ahay mihigaan ku jirta mihigaan ma adigaa samey sida laygu weyahay lurku igu badanya allah unaxariistay khatara daahir adaa sameey mea
mihigaan anaa sameeyey mihigaan anaa sameeyey sida laaban loosaana anaa sameeyey heesa badan sida laamalowshaha dabayluhu ay lulayaan sida laamalowshaha dabayluhu ay lulayaan ayalay dhaca shaqa awlalabaladooda sida laygu wayahay lurkuigu rarayahay kusolege jacaylki laakina maahe sida laygu wayahay lurkuigu rarayahay kusolege jacaylki laakina maahe labxadayda beerkiyo haddaanan labta kugu qaban noloshay lacibte labxadayda beerkiyo haddaanan labta kugu qaban noloshay lacibte
mana qaadayo jaaso iibsan maayo caawe jiramjamjamahan layne mabajeyne qaado dindinjaljalay laabtay bamba majina weynaabtay dhinaciga jogso jam
jibsan mayna caawe jaam ahaanidlayne hadba jeeni qaado jaljalleeci qorte jibsan mayna caawe jaam ahaanidlayne hadba jeeni qaado jaljalleeci qorte jiina weynaabtay dhinacayga joogso dadkan meesha jooga maydaan la joogin iima jeedda caawa way jidboon lahayde hujanto daraadda jaarana iska xoore jeenafto naftaydii way ja wareerte hujanto daraadda jaarana iska xoore jeenafto naftaydii way ja wareerte jiina weynaabtay dhinacayga joogso dadkan meesha jooga maydaan la joogin iima jeedda caawa way jidboon lahayde jaalaha la joogo jamka sii cayaarte gamcaha jilceedo jeedi jeedi laabte jaalaha la joogo jamka sii cayaarte gamcaha jilceedo jeedi jeedi laabte jiina weynaabtay dhinacayga joogso dadkan meesha jooga maydaan la joogin iima jeedda caawa way jidboon lahayde sii dhammaayo la xuniima joogte jacayla wadiibaan kaala joogi waaye jiirkii dhammaayo la xuniima joogte jacayla wadiibaan kaala joogi waaye jiina weynaabtay halkaan ku balleen halkaan ku jirin maya kuwii muusira iga leh kuma jirto maya dacawa joogto way jirtaan leeday inta muusa biin baan biin baan si waa la rabtay waa la rabtay waa la rabtay magaalada dhan baan rabtay markaasaa tartankii heesa hirgelu aaye baarimaan ku ridnaa la yidhi adiga waxaa soomaaliya aqoon oo jaasa oo baraayahaad keentay marka wixii lagugu yirin wadaniyad iyo heesa wadaniya iyo gabyar wadaniyadaan kugu naqeynin muxuu ahaa ii sheegeen waxaad la timid waxaan la arag oo la boqoraya nabadgey wax kastaan sameyn ma garato jina waa la yidhaha jina burco anaa sameeyey si burco lagu walaajin burco hees burco la yidhaho sameeyey naxaas baa sameeyey hees la yidhaahdo waa sameeyey anaana qaadayay markaas daan kala maqnayn un milfo kala joogno mirtaa dhexaa leylkan hurdada moosinku arkay magaaladii burcod bay hadda mageene joogtay magintada bow ku ogi malim iyo leyle muqdishiyo hargeysiyo meel kastaba adduunyada wuxuu dumar ku muul yahay muqdishiyo hargeysiyo meel kastaba adduunyada wuxuu dumar ku muul yahay adigan ka maago lagu muday naftayde adigan ka maago lagu muday naftayde meel ubax ku yaaliyo marirhkoo bislaadiyo manka iyo cagaarko mulacyeeyay daadabaad midabkeeda leede meel ubax ku yaaliyo marirhkoo bislaadiyo manka iyo cagaarko mulacyeeyay daadabaad midabkeeda leede markii aan ku heeganaa muxubbada kalgacalka meel fogiga gaadhe mahatayo naftaydii waatanu ku magto tamarmi mayse alla magaane adiguna hamoogaan alla magaane adiguna hamoogaan tamarayo tooba xidhan adaa magaca guudiyo ugu muqu sarreeye tamarayo tooba xidhan adaa magaca guudiyo ugu muqu sarreeye miyirkiyo aqoonti iyo miisaankiyo asluubtaan miyirkiyo aqoonti iyo miisaankiyo asluubitaan marwadii haweenkay ayaan kuguma jirte midabkaagu wuxuu yahay moonida cadceedo dhulka madaxa keente marwadii haweenkay ayaan kuguma jirte midabkaagu wuxuu yahay moonida cadceedo dhulka madaxa keente markii yaan ku heeganaa muxubbada kalgacalka meel fogiga gaadhe
anaa qaadiyo aniga naftayda qaadiyo tan kale tan kalena midda kalena midda kale aniga anaa qaadiyo mid sabab korin anaa qaadayo marka guud ahaan heesaha jaceylka ee aad tirisay ee aad gabdhaha fanaaniinta ahaa ee hobolada waaber aad u dhiibtay imisay gaarayaan tiradooda haddaad xasuusan tahay Wal- wallaahi in adaaran aanay gabartaydiye wallaahi inaan tirin karin waayo kuwa dibadda iska dhafa kuwa qofka ku- tii timaada saaka soo socota ama ka fog heesaan u bahan heesiisana qarni waraaq soo qaado dad dad dad dad dad haddee bata hata beed hore dhigman kasoo kaasba soo bara beritinka kaan kuu qorayama labada kale kusoo dhamay haddii kale isku meeshaasaba ku dhamayn jirba kadib baa waxaa laleeyahay mustafa sameeye waa dhegeysan yahay mustafa heesaa soo sameeye hayahe waxaan soomaali ku dhaxlo dhanac soomaaliya soomaaliya iyo u dhawaaqay ku-asha wuxuu sheegay dhagaxugu cofeeyey ashtiya isxalaashii calabkooda tilmaamay ishooday oo iska ooyey haw gabaan isu keenay aciyo ku hagaajay asfahaari ka qaaday caabubeyda naftaydu alcoyfigaani ka maatay jidkibay cadanyooday basibaa mashaallaahe basirwiya ka booday ilmahayga calaashay nacaasiyaa ummadaan iyaalka manka rabtaa asharaari ujeedo ashimayn kari maayee inuu u buuxo baatimaan baatin waan marin waaye itibaara tusaale caraadan waan kala quustay haddaanay carbismaynin naftayda iyaanay xiriirin orxigaanan ku beerin raafaa waxu sheego lafaal u dambeeyo insaan u hameeyey qof markaa maskaxdeeda iyo arsowdaa qalbigooda aara xog ku dabooshay waxa gaaray caraaci atirayo ma shaqeeyee aqliyaan uga saaro horiyo rabbiyow magarka macnaha saasaana qoysaani horta waayo waxaan rabaa waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo arrimihii jaceylka waxaad tiri een, gabadhan jeclaada waa guursan jiray imisaad jeclaatood guursatay aad baad uga soo shee
saddex saddex sa- midna wiil bay ii dhashay midna gabadh bay ii dhashay midna afar wiil iyo afar gabdhood ii dhashay wiilkii orodkaa waa liga dilay waa liga dilay xa- xamaraa liga dilay soo iska kasara dhamasay gabadhtiina hadda jabuuti la joogtaa gabadh reer jabuuti ay noqotay adigu farcayga hadda labaatan afar iyo labaatan maray aniga farcaygii oo oo gabdho u badan marka aashaqaydu sidaas u ahaa mustafa shee cilmi aad baad umahadsantaha aad baad umahadsantaha marka kelmaddaad ugu dambaysa barnaamijka caweyska washington ee caawa aad nagula caweyneysaa bal hees u soo qabo jacayl ah oo heesaha jacaylka ee aadan iloobin ee xusuusahaaga ku yaala bal mid higaal kuusoo qabtaa dadku jecel yihiin qabo mustafa socmiyaana dheh waad waad garanaysaa u leeyahay waad garanaysaa higaal cusub mihiigaan higaal cusub maxaad ku jeceshaha heestaas waxaan ku jeclahay waxau ahay erayada ku jiraan eraya qaaliya mihigaan jacayl ma dhex maquurayaayo mihiraanihiisa biligtigoayo mawjada isiisa ma maqnahay ma joogaa ma markacay ma nigi yahay allah yow mariisaahay macdubin aniga walaakin gahiyeen yani erayo adag baa ku jira erayo adag oo af soomaaliya ku adag oo dadku aanay wada dhihi karin baa ku jira mihigaankana sidiisaan la wada garanayn mihigaan jacayl baa dhex maquurayaayo miiraale adigu miiraale ma taqaan
adaa noo sharaxaya caawa miiraale waxaa la yidhaha roobka saqda dhexe yimaada oo aan tegin ee carada dhan roob ku shuba oo ku shuba roobku ku shuba ku shuba roobku waa miiraal la yidhaahdaa Miiraal malaha miiraal roob marka mihiigaan iyo miiraale ayaad u kala saartay roobkii ha miiraal miiraal jacayl baan dhex maqlaya miiraalihiisa midigtu ku qaadi muujada ay hatee ma maqnahay ma joogaa ma markacay ma nigi yahay ma- inay soo jeedan oon su- oon suuqa mariyo iyo inay xuduud iyo ma- oon riyo ku mariyo kala aqaan way ma maqnahay ma joogaa ma markacay ma nigi yahay ayo mariisahay macdumin aniga muraasiga iyo waa eryo eryo fantastiga ku jira Ma- riwaayad baan samaynay riwaayad baan ka samaynay riwaayaday ku jirta riwaayadan ku jira sida ha riwaayada ku jirta sida lama loo sheexay riwaayada kasta tala waa nabad waa la yidhahda tala waa nabad waa tala ninkii waayay nabad ma helayo riwaayad bay ahayd Ah, anigaa sameeyey heesihii kale ee ku jira maxaa ka mid ahaa wallahi wax- ah, lama loo saa kamid ahaa waa waa wada ilo waxa kan wax- waa wada ilowado gabdho badanaan gacan galay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa abwaan mustafa shee cilmi oo caawa marti igu ahaa barnaamijka caweyska washington haddii dhegaystee ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd in uu kaaga jawaabo abwaan mustafa shee cilmi waxaad nagula soo wadaagi kartaa imailkeenna oo ah somali at v o a news dot com amaba adiga oo booqanaya bogga aan ku leenahay facebook barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta mahiigaan ee uu sameeyey abwaan mustafa shee cilmi islamarkaana uu noo soo xulay caawa heestaas waxaa qaada allah u naxariistee khadra daahir cige intaan mar kale hawada isku maqlayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafin
jacayl baan dhex muquurayaayo mahiga jacayl baan dhex muquurayaayo miraaliisi midigta igu qadiyo mawjadba isidaas miraalisi midigta igu qadiyo mawjadba isidaas naftu kayo muwatana iga maqaano waaye naftu kayo muwatana iga maqaano waaye ma maqanahay ma jooga ma miri kacay ma nagi yahay ma maqanahay ma jooga ma miri kacay ma nagi yahay allahayo marisahan ha ii maxduminin anige muradkayga iye. allahayow muradkayga iye. marisahal allahayow muradkayga iye.